عربي ثقيف أقبلت وعلى الجبال تمركزت واتت هوازن مثلها لقتالها دينها تنتهي ثقيف أقبلت وعلى الجبال تمركزت واتت هوازن مثلها لقتالها دينها dullaankii xunayn oo sidoo kale loo yaqaana awdaas waa mid ka mid ah dullaanadii uu hogaamiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga soo bilaabo sannadkii lixaad ee hijriyada ilaa laga soo gaadha sannadkii siddeedaad ee hijriyada nebiga sala allahu calayhi wasalam غدرها بالمسلمين أخفقت ثبت الرسول مكانه والبشريات تنزلت والبشريات تنازلت والبشريات تنازلت والبشريات تنازلت والبشريات تنازلت
waxaa israaraacay xilligaasi dhacdooyinka ka dhacaya xunaynna mawdaas oo u dhexaysa maka iyo daayif waana sababta magacyadani loogu bixiyey dullaankan magacyada kale loo yaqaana khaswadan waxaa ka mid ah hawaasin waana iyadoo loo nisbeeyey qabiiladii dagaalka dhinaca kaga jirtay haddaba muxuu yahay sababta keentay inay dhacda khaswadan maxay yihiin dhacdooyinka waaweyn ee dhacay intii uu socday dullaankan maxayse tahay duruusta laga baranayo dullaankii xunayn sababta keentay inuu dhaco dullaankii xunayn marka laga hadlayo sababaha keenay inay dhacdo khaswadii xunayn waxay sheegaan culimmada siiradu in nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu dhammeeyey furashadii magaalada maka oo ay islaamiin dadkii deganaa badankood in qabiilka hawaasin iyo thaqiif ay bilaabeen inay wufuud isku diraan una kulmaan la dagaalanka muslimiinta waxay isku raaceen inay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ciidamada uu hogaamiyey dagaal ku qaadaan ciidamo ayay ururiyeen xadgudubna way sameeyeen iyagoo weliba odhanaya moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu la kulmay dad aan dagaalka waxba ka garanaynin si ay dadkooda dagaalka u geliyaan waxayna go'aansadeen inay dagaalka iyaga ku bilaabaan rasuulka iyo ciidamada muslimiinta wixii awood ay lahaayeenna way isku keeneen kahor inta uusan bilaaban dagaalka qabiilka hawaasin waxay qalinka ku duugeen inay hogaamiye ka dhigtaan maalik bin cawf xilligii ay qabiiladani ku baaqayeen inay la dagaalamaan muslimiinta waxay dadka diinta lagu soo gelayeen koox koox iyaga iyo inta raacsanna wuxuu allah qadaray inay ka qadaan nimcadaasi oo ay u soo banbaxaan la dagaalanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta si allah uu halkaasi arrin uga muujiyo nebigiisanay ugu noqoto xoojin muslimiintanay u helaan khanaa'im maadaamay allah uga mahad celiyeen furashadii makaah waxa kale uu allah doonay inuu muujiyo in rasuulka iyo addoommadiisa muslimiinta ay ka saramaraan xogga quwadda qabaa'ilka awoodda isbiday waxa iyaga ku dhacan ay waana u noqoto dadka kale iyaga ka dambeeya si uu mar dambe nebiga sala allahu calayhi wasalam uga hor imaan qof caraba ka tirsan way soo dhaqaaqeen labadii qabiille hawaasin iyo thaqiif dhanka maka ayayna u soo jihaysteen iyagoo wata afar kun oo ka mid ah kuwoodii ugu geesisanaa waxay degeen waddada xunayn waxayna goobta dagaal kala yimaadeen haweenkoodii carruurtoodii iyo hanti wixii ay lahaayeen waxaana kula teliyey inay sidaas sameeyaan hogaamiyahoodii maalik bin cawf oo arrinkaasi u arkay inay keeni karto inuusan qofna ka cararin goobta dagaalka maadaama waxa hareerihiisa ka muuqday ay yihiin intii uu ilaashan lahaa dhacdooyinka waaweyn ee dhacay intii lagu guda jiray dullaankii xunayn kadib markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam helay qabarkooda wuxuu arkay inaysan habbooneyn inuu kula dagaalamo xaramka iyo hareerihiisa waxaana xilligaasi la socday rasuulka sala allahu calayhi wasalam laba kun oo ah dadkii reer maka ee dhowaan soo islaamay iyo toban kun oo ciidamadii muslimiinta ee furtay maka saxaabada qaar ayaana la yaabay tirobadnidooda waxayna dhaheen maanta waan dagaalamaynaa tiro yarinoo lagama adkaanayo waxaana soo degtay aayad lagu toojiihinayo saxaabada loogana digaya inay ku hadlaan oraahdoodii maalinkii xunayn لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين kamaa intii cadowga iyo siduu ku bilowday dagaalka cadowga waxay muslimiintu u dhigeen weeraro dabagallo ah kuwaasoo ka dhacay tog cidhiidhi oo ay ku diyaarsanaayeen gumunleydii mushrikiinta markii qaybtii ugu horeysay ee ka mid ah ciidamadii muslimiinta soo gaareen halkii ay kamiinka ugu jireen una badnaa dadkii dhowaan soo islaamay iyo dhalinyaro aan tobabar fiican ka haysan sida looga gaashaanto fallaaraha ayay hal mar cadowgii bilaabeen inay roob uga dhigaan leebab markaas ayay ciidankii muslimiinta badankooda bilaabeen inay cararaan islamarkaana dhabarjeediyaan marka laga reebo tiro ku dhow boqol oo ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada oo dhabar adeegay una adkaystay dagaalka dib u habeyntii ciidamada muslimiinta iyo nasriga alla oo yimid maalinkaas nebiga wuxuu arkay cadowgii uga imaanayo jihooyinka kala duwan iyo ciidankiisiyo dib ugursho sameynayo kolkaas ayuu dusha sare kaga degay boqoshiisii si cashir ka mid ah geesinimaduu u bara muslimiinta wuxuuna gudagalay inuu beyd gabay tiriyo isagoo leh أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب wuu sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidii uu u sugnaaday maalinkii uxud oo kale wuxuuna sugnaashihiisa sabab u noqday fadliga allah kadib inay guul iyo gacmo buuxa kala laabtaan muslimiinta dagaalka xunayn wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam u xeeladaystay dhanka midigee dagaalka iyadoo ay la socdaan koox ka mid ah muslimiinta oo ay ku jiraan abubakar cumar cuthmaan cali cabbaas fadli binu cabbaas abu sufyaan binu xaadits usaama binu zayd iyo rag kale oo ka mid ah saxaabada inkastoo laysku khilaafo tirada rasmiga ay maalinkaas sugnaatay ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka barbar dagaalantay wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam gacantiisa ku qaaday carro wuxuuna indhaha uga shubay gaalada isagoo leh wejiye ayaa xumaaday oo uu la jeedo kuwa gaalada waxaana ciiddii uu tuuray gaartay dhammaan gaalada sida maalinkii duulaankii beder oo kale cabbaas oo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam adeerkiisa ayaa bilaabay inuu u dhawaaqa muhaajiriin iyo ansaar mid kasta oo ka mid ahna codkiisa wuu maqlay waxayna bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dagaalka iyagoo u soo galaya koox koox rasuulka sala allahu calayhi wasalam garbihiisa ayayna buuxiyeen wuxuuna allah ku soo dejiyey nebigiisa iyo saxaabada xasilooni isagoo sidoo kale ku xoojinaya ciidamo aysan arkaynin kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu hagaajiyey sufuuftii ciidamada muslimiinta hal mar ayayna ku rugaal celiyeen cadowga iyagoo wada jir ah durbaba mushrikiintii ayaa bilaabay inay iskaga baxsadaan goobta dagaalka iyagoo la mooda ari weergalay oo kale waxayna iyagoo dhegla qabtaleen fagaaraha uga tageen maalkoodii dumarkoodii iyo carruurtoodii kadibna waxay u sii kala jabeen laba qaybood qaybta koowaad waxaa hogaaminayay maalik bin cawf waxayna galeen dhufiiskii daayif qaybta labaad oo ay ku jiraan ehelkiisa carruurtiisa alaabtiisa iyo maalkiisana waxay isku qariyeen awdaas كل الصحابة قاتلوا وقوى العدو تراجعت وكذلك انسحبت ثقيف بجيشها وتقهقرت بجيشها وتقهقرت
go'doomintii dhufiiskii daa'if abuu caamir la shacariya allaha ka dhali noqde ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku amray inuu u baxo mandiqadda awdaas oo ay isku aruursanayeen gaaladii carartay wuuna gaaray halkaasi isagoo gacanta ku dhigay dhammaan wixii ay wateen mushrikiinta oo ahaa ehelkooda ubadkooda xoolahooda iyo alaabtooda kadib markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ogaaday wixii ka dhacay awdaas iyo natiijada wanaagsan ee laga helay oo ay ku jiraan khanaa'im fara badan ayuu amray in la go'doomiyo dhufiiska daayif sababtoo ah beelahaasi in meel cad looga dhaqaaqa ehelka waxay agtooda ka tahay musiibatii ugu weyneed oo iyaga ku dhacdaa marka laga hadlo qanaa'imta muslimiinta ay ka heleen dagaalkii xunayn waxay culimmada siiradu sheegaan inay yahayd afar iyo labaatan kun oo neef oo geel ah afartan iyo shan kun oo ari ah afar kun oo awqiyo oo fido ah iyadoo sidoo kale muslimiinta isla duulaankaas intii lagu guda jiray ay gacanta ku dhigeen lix kun oo sabaayaad oo iskugu jira haween iyo carruur duulaankaasi wuxuu ahaa macrikadii ugu dambeysay ee uu nebigu sala allahu calayhi wasalam la gala mushrikiintii carbeed hawaasinna oo ahaa qabiilkii nebiga dagaalka ku iclaamiyeyna way islaameen markii asnaamtii la burburiyeyna carabi ma sii nagaanin waxayna soo galeen diinta islaamka duruusta laga faa'iidayo duulaankii xunayn khaswadan waxay kulansatay faa'iidooyin tarbawi iyo kuwo fiqi ah kuwaasoo ay cibro ugu sugan tahay qofkii ku dadaalay inuu qaatay hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo isla duulaankan laga qaadanayaa dersi muhiim oo ah in guusha ay ku jirto gacanta allah aysan ku imaan tirabadni iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo lala yimaado goobta dagaalka waana dersiga guweyn ee saxaabadu ka barteen khaswadan allaha ka dhali noqde haddaba dhalinta muslimiinta ee maanta dunida ku nool waxaa loo gudboon inay ku daydaan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa islamarkaana had ya jeer ku dhegan waddadii ay mareen maadaama la huba inuu yahay dariiqa keliya ee lagu badbaado جهود المصطفى والمسلمين أثمرت غنم الصحابة كل ما تركته حين أدبرت مرحى جهود المصطفى والمسلمين أثمرت الله ينصر جنده إذا الشرور أحدقت فالحمد لله الذي لا موت تدفقت